wasiirka isboorsiga oo dowladda federaalka wasiir ku-xigeenka caafimaadka wasiirada maamul goboleedka iyo dhammaan dhallinyarada iyo dadweynaha gabdhaha soomaaliyeed saxaafadda securityda assalaamu calaykum mahad ilaahay iska le waa idin mahad celinaynaa waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida walaalnimada leh iyo sharafta leh laisugu yimid wasiirka dowladda federaalkana inuu maanta afguu yimaado annaga aad iyo aadaan uga faraxsannahay ee sidii wasiir ku-xigeenka runtii taasna waxay na tusaysaa wada shaqayn iyo walaalnimo runtii waana ka mahad celinaynaa walaalaheen amisom iyo dowladda federaalka ciidamada militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda nabaddan iyo walaalnimadan lagu wada joogo intii suurto gelisay intii suurto gelisay runtii oo amniga ka shaqaysay amisom ugu horeyso iyo dowladda federaalka ciidanka militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda runtii aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa waxaana rajaynaynaa guulaha ay ka gaareen kuwa dowladiidka ah oo hadda meelihii u dambeeyey ay territoriy ugu dambeeyeen ay ka bixiyeen waxaan rajaynaynaa inay inta dhimanna ay ka dhammaystiraan oo runtii dhibaatadan siday dadka uga baxaan dhallinyaro dhallinyaradu runtii waa xoogga haddii wax la haleynaana lagu haleeyo xoogga haddii wax la wanaajinaana wax wanaajiy waa runtii dhallinyarada waxaan leenahay wanaag inay qaataan wax u dhaama ma leh wakhtiga iyo fursadda iyo wakhtiga ayagaa iskale ilaahay ka soo koow odayaasha inaysan wakhtigoodu kaga dheelin oo ay ogolaadaan in ayaga wakhtigoodu siday wanaagu iyo nabad nabad la-aanteedu waxna lama baran karo horumar lama gaari karo lama shaqaysan karo waxaan rajaynaynaa marka waxaan rajaynaynaa marka in dhallinyaradu ay fahmaan kuwa nabadda u ah lafdhabarka inay ayaga yihiin horumarka inay ayagu yihiin lafdhabarka inay ayagu yihiin inay ayagu wax allaale wixii dhibaato u keenaya dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo diinta iyo horumarka dhib u keenayo ayagu inay iska waaniyaan kooda qaldamay oo si xun loo isticmaalay oo hadda kuwa dowladiidku dad dhallinyaro ay wataan dhallinyaradaas maanta haddii xaaladda ay dowladnimadu ay leedahay iyo wanaagga ay ogaan lahaayeen ani waxaan aaminsanaha inaysan aadi lahayn marka dhallinyaradu waxaa la rabaa ayaga isu dhuunduleelo kuwa qaldan inay u miiriyaan ay yidhaahdaan walaalow meesha kaama jirto meeshay kaa jirto meesha nabadday jirtaa nabadda ka soo doon inay yidhaahdaan dhallinyaradu kolley taas waajib saaran waa haddii nin walba waajibkii uu saarnaa uu qaatana dhibaatadan waa laga baxayaa dhallinyarada waajibka saaran waxa waaye inay wanaag ku taliyaan sidii wax lagu baran lahaa sidii horumar loo gaari lahaa maantana waa ogtihiin dhibaatada ka jirto dhallinyaro yaryaroo masaakiina ayaa inta la waday waxa aanan diin ahayn dowladnimona ahayn oo waxay yihiin aan la garanayn inta loo sheegay ayaa waxaa la yidhi markaa wax disho jannaa geli marka dhallinyaradu inay u sheegaan waa inaan janno lagu gelayn in wax la dilo in wax la dilo naaraa lagu gelaa wax qarsan maya taas in wax la dilo in wax la dilo naaraa lagu gelaa in inta baawuur hubaysan lasoo qaadoo qarax laga soo buuxiyo maqaayadaha lagu qarxiyo jana laguma gelaayo naaraa lagu gelaa marka dhallinyarada ani waxaan qabaa jidkaas inay dhallinyarada oo jidka qaldan la marsiiyey kuwo cadowa ay marsiyeen oo rabaan inta adduunyada dembi ka soo galeen oo dalkeen inay ku dhuuntaan rabaan oo idinka fursaddiin inay ku cayaaraan rabaan qaldeen ani waxaan qabaa inaad dadaal u gashaan sidaa uga miirin lahaydeen aad ula hadli lahaydeen aad wax ugu sheegi lahaydeen hadday diidaanna aada uga hortegi lahaydeen marka hore inaad ku daydaan idinkoo gabdho iyo wiilalba isla socdo inaad ku daydaan inaad u miirisaan laakiin haddii loo miirin waayo waxaa lagu qasban yahay in inta ciidamada la raaco ciidamada la noqdo dadka dhan ciidan noqdaan layska soo qaqabto nin shabaabnimo ku fekeraayo wax ahalnimaa iyo wax soomaalinimaa iyo wax islaamnimaa midna uu ku jiro ma jirto haba yaraatee dadka oo dhanna waxay rabaan inay inta handadaan oo nin walba meeshiisa ku handadaan oo ninay qaleen iyo ninay dileen horta ninka haddii la dilo haddii la qalay haddii habaad lagu dhirtaba waa dhiman lahaa mar walba ninka marka inta dadka intaas ku handadaan dadka ay argagaxaan oo nin walba dhuunto nin walbana gurigiisa ugu tagaana raba ay rabaan marka aniga waxay la quman dhallinyaradu qodobka ugu xun oo soomaaliya maanta yaallo kaas waay dhallinyaradu kaas inay ka soo horjeestaan waay ay si mudnimo ah iyo si walaalnimo ah meel kastoo ay joogaan iswargeliyaan ay qodobkaas ka soo horjeestaan nimankan cadowga ah oo gumaadaya soomaaliya soomaaliya inay baabiyaan raba inay ka hortagaan waay dhallinyaradu haddii taas yeeli waayaan ayaguna fursadda hortooda ma cadda way madoodaa runtii marka nin walba fursaddiisana nin walba fursaddiisa inay horteeda u caddaataa u roon laakiin meel madow laguma socon karo dhallinyarada waxaan ka codsanaynaa inay dadaalkaas ay galaan runtii dowladda federaalka aad aadaan ugu mahad celinaynaa dadaalka ay waddo oo in al-shabaabna laga adkaado dadka soomaaliyeed danahooda ay gartaan gaar ahaan dhallinyarada madaxweynaha aniga habeenkii uu ka qayb galayay shirkii ka dhacay magaalada muqdisho ilaa uu ka dhammaado waa fiirinaya kolley dhallinyarada waxa lagu horkici karo oo loo sheegi karo uu sheegay dhallinyaraduna kolley waxaan aaminsanahay inay qaateen taas hadday taas qaateen horumaray gaarayaan horumarkaas in laga wada shaqeeyo wasiirka isboortigana wasiirka isboortiga iyo wasiirka isboortiga oo maamul goboleedkana runtii aadaan ugu mahad celinayaa inay mashruucii madaxweynaha uu furay oo bilaabay oo shaqaynayo inay horey u wadaan caalamkana waxaan ugu baaqaynaa inay kaalmeeyaan wasaaradda isboortiga runtii dadkan xabad keliya loogama adkaan karo barnaamijyo iyo abaabul iyo aragti iyo midnimo soomaaliyeeda looga adkaan karaa midnimaduna dhallinyaraday ka soo bilaabataa marka in ay gacan siiyaan wasaaraddan isboortiga sidii ay arrimahaas ay ku hirgelin lahayd dadkan xabad keliya loogama adkaan karo in tale iyo tusaale iyo aragti iyo midnimo iyo inay timaado waayo marka runtii waa idin mahad celinaynaa dhallinyarooy dhallinyarooy dhallinyarooy dhallinyarooy waxa idin hor yaallo mustaqbalkiina waayo mustaqbalkii soomaali waayo mustaqbalkii dalka soomaaliyeed waayo idinkaa liinka liinka rabaa soomaali siday ahaan jirtay iyo sida ka fiican siday ku noqon lahayd soomaaliya dowladaha africa kuwa ugu xoog badan ahaan jirteen adeeradeeni iyo aabayaasheenii dadkii ka soo dhigay hadda wakhti oo weliba laga horumarsan yahay oo adduunku oo horumar badan uu gaaree la joogaa meeshii iyo meel ka fiican soomaali inay tagtaal rabaa see ku tegi kartaa inay dhallinyaradu wanaagga u istaagto waayo dhallinyaradu inay garbaha isqabsato ay horumar raadiso waayo marka aad iyo aadaan idinkaga mahad celinaynaa mahad ilaahay iska leh soomaaliya maanta haddii nabad laga helo annagoo dhan waa naga badbadan tahay waa nagu filan tahay waddankeena waddan qaniya waaye marka wanaaggii ku jiray iyo wixii ku jirayna anaga anagoo babaahan oo lafa lafaan ku karta taagannahay marka dadka inay soo saaraan la rabo idinka waayo dadka u qarsacaan ay u soo saaraan aabbayaashoodii iyo adeeradoodii iyo iyo ayayaashooda oo dhibaatada ku jira inay ka saaraan oo maanta dhibaatada ka saaraan soomaaliya maanta waa ogtihiin runta haddaan isu sheegno ayadoo dhan waxa waaye habsi kor ka furan waayo wiilal yaryar oo idinka idinla dhashay oo ku idinla joogi jiray ayaana ka dhigay marka ma idinka inaad furtaan oo dadka jeedka u furtaan maadan samayn karin kuwaas waa xireenay jeedka inaad furtaan soomaaliya maanta habsi kor ka furanoo dadka o dhan ku jira meel la tegi kara ma jirto marka dhallinyaradu sooma dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hadday baadiye joogaan iyo hadday beled joogaan hadday dibadda joogaan waxaan ugu baaqaa kuwa mustaqbalkooda ku cayaaraya dalkooda ku cayaaraya inay iska qabtaan waana mahadsantihiin shirkana waa idiin furan yahay waxa khayr qabaan laydinka rajeyna waana mahadsantihiin
waa xirfad warbaahinta internet waxay idin soo tabanaysaa